ciidamada booliiska maamulka la baxay puntland ayaa sheegay inay gacanta kusoo dhigeen xubin sare oo ka tirsan kooxaha burcadbadeeda magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug howlgal ka dhacay ayaa lagu soo qabtay nin lagu magacaabo cali axmed cali shirwac oo la sheegay inuu ahaa xisaabiyihii markabkii m v cabdalla oo laga lahaa dalka bangaladesh taliyaha qeybta booliiska gobolka mudug gaashaale sare maxamuud cabdixakiin yuusuf ayaa sheegay inay si adag ula dagaalameen kooxaha burcadbadeeda cid kasta oo falkaas kulug lahna ay maxkamadda soo taagi doonaan si dhab ah looma xaqiijiyo karo sheegashada maamulka la baxay puntland ee ah inay gacanta kusoo dhigeen xubin ka tirsan kooxaha burcadbadeeda waxaana maamulada ka jira soomaaliya ay inaha ka daawadaan maraakiibta shisheeyaha ee boobaysa khayraadka iyagoo heshiisyo ku sheeg la gala halka ay dhacda in kalluumaysatada soomaaliyeed ay dhibaateeyaan iyagoo ku tilmaamaya inay burcad yihiin